hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta booqasho ay ku tagtay xabsiga xamar waxa ay gaarsiisay shan neef oo geel ah cabitaano iyo dhar ay ku ciidsiinaysa maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe ee xamar guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa ka warbixiyey agabka ay gaarsiiyeen maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee xamar maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho annaga oo soo gaarsiinay kaalmo aan ugu talagalnay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe kaalmadaas oo aan soo gaarsiin jirnay markasta markii la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan maadaama maxaabiistu ay ka mid yihiin dadka u baahan in laga warqabo oo la garab istaago musalam foundation maahan markii ugu horreysay insha allahu tacala ma noqon doonto markii ugu dambeysay ay gagaar iyo kaalmo soo gaarsiiso maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho dhanka kale taliyaha xabsiga dhexe ee xamar jamaal daahir cabdulle ayaa u mahad celiyay hay-adda hormuud salaam foundation oo soo gaarsiisay deeq muhiima maanta waxaa halkaa noogu yimid oo deeq noo keenay hay-addaas hormuud salaam foundation waxaan rabaa intaas intaanan u gudagelin horta dhammaan waxaan salaan iyo mahadcel u dirayaa intiina ka soo qayb gashay keenista macaawinada la siinayo dadka meesha ku xidhan daatihiin mas-uuliyiinta keentay weriyaasha ka soo qayb galay intii soo abaabushay intaasoo dhan waxaanu celinayaa waa u mahad celinayaa salaan kadib waxaan rabaa maahan salaan foundation maahan marka ugu horreysay waxay keeni jirtay ilaa aan muddahan xabsiga joogay kuwa hadda xoolahay maanta keentay iyo kuwa ka badan maanta waxaa la keenay yeel waa la keenay shan neef ah dharkii maxaabiistu ku iidi lahaan waa la keenay xoogaa cabitaanna waa la keenay waxay ka cudur daarteen yidhaahdeen way ku wanaagsaneeday inaan keenno timir ma hayno marka xiga dadkaanu waa dad soomaaliyeed meesha ku jira waa dad si haddii loo fiirsha nugul waa dadaan xur ahayn waa dad u baahan in gacan la siiyo xagga nolosha laga siiyo gacan laga siiyo waxaan ballan qaadaynaa waxa aad keenteen dee naf hadayna xoolaha nool hadday yihiin iyo waxaa noodka oo cuntaad keenteen waxaan ugu ballan ah inaan sida ay tahay aan u gaarsiino